lacagta shilinka soomaaliga ayaa la hirgeliyey sanadkii kun sagaal boqol kow iyo labaatankii waxaana si toosa loo qarameeyey sanadkii kun sagaal boqol laba iyo lixdankii laba sano kadib markii laga xoroobay gumeystaha waxaana tan iyo xilligaasi ay soo martay heerar kala duwan hase ahaatee waxay noqotay mid la dayacay kadib burburkii dowladda lacagta shilinka soomaaliga ayaa laga doorbiday lacago qalaad taasi oo keentay in gobollada qaar aan laga isticmaalin oo ay kasii baxayso suuqyada dalka balse jowhar waxa ay ka mid tahay meelaha fara ku-tiriska ah ay weli ku dambeyso isticmaalkeeda sida ay sheegeen ganacsatada magaalada jowhar lacagta shilinka soomaaliga waa isticmaalkeeda jowhar maasha allah si wanaagsan ayaa loogu isticmaalaa laakiin gobollada qaar oo islamarkaas ah oo soomaaliya lagama isticmaalo laakiin sidii jowhar hadirtan loogu isticmaalo gobollada uguma shaqayso wallaahi dadka maasha allah maadaama shilinkani oo yahay yani islamarkaas ah uu dadka qaar ayba diidan yihiin si jaxjaax oo kaleentana ah ay soo miiraan balse laakiin dadka iskuwada mid ma ahan waa markii boqolkii sideedan labaatan camal boqolkii sideedan sideedanka way qaataan labaatan camal ee jaajaax ay soo celiyaan jaajaax ay soo celiyaan oo kaleentana waa ka farsameynaa laakiin wax islamarkaas ah shilinkan socomaa yani ah midkaan mid soconaa ma ahan lacag fiican oo nadiif ilaa ilaa si cid nagu xujaysa maba jirta ilaan waxaaba waa dadka sidii islamarkaas ah aan kula macaamili karno oo kaleenta ayaan islamarkaasi ah aan kula macaamilna oo kaleenta boqolkii labaatan wixii jaajaac oo kale oo aan ka farsamayn karno aan ka farsamayna wixii aan ka farsamayni waanana islamarkaas ah lacagta badan oo kale soddonka milyan afartanka milyan kontonka milyan boqolka milyan sidaan wax aan dhexgelin karno amba islamarkaas ah lacagta badan oo ku bixinaa wixii islamarkaas ah soconi waayo jiray hadda maalmahan laakiin inkastoo e v c ee ka dan badatay shilinka soomaaliga si fiican ayaa u qadirnaa dadka magaalada ku noolna si fiican ayay u qiimeeyaan laakiin waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka soomaaliya ee si islamarkaasi aawa shilinkaani soomaaliya si ay noogu bedelaan amba shilin isla asaga amba u egoo kaleenta amba amba shilin ka bedelan oo kaleenta in boqolkii islamarkaas ah boqol inay noogu dadaalaan si islamarkaa aawa ee ummadda soomaaliyeed ee ugu shaqaystaan gobolada iyo gobolada iyo caasimadda meel walbo yani islamarkaas shilinka soomaaliya isticmaalaysa si meel walba islamarkaasi aawa ee loogu qaatoo kaleento amba waddan walbo islamarkaas si ay ugu shaqayso kaleenta waxaan u baahnayn in islamarkaasi shilinkaani amba nala soo cusboonaysiiyo amba bangi islamarkaasi aawa oo shilinkaani lagu qubarsiini karo kaleento amba lagu gudayn karo kale islamarkaas amba nala soo jadiidini karo inaan nala soo jadiidsiiyo waan iskaga baahnayn dowladda taas ayaan ka codsan lahay nuur
marka gobolada qaarkood lacagta shilinka soomaaliga lagama isticmaalo marka gobolka anshabeellaha dhexe boqolkiiba boqol shilinka soomaaliga waa laga isticmaalaa alxamdulilah wax caqabad hadda aan aragnay oo shilinka soomaaliga lagu diidano ma aan arag marka alxamdulilah dadka dankeenna waa dad dan yar ah iskugu jira xoolo dhaqato beeraaley ganacsato marka alxamdulilah wax hadda culays aan ka qabno ma jiraan yacni dadkana maamulkana asigana kuma cadaadiyo hala qaatale ma yidhaaho shacabka iyo ganacsatada ayadana macadaadisu wajaxayaan baa tariiqayaan shilinka soomaaliga ma tiraaho marka haddaba see noqotaba alxamdulilah gobolada qaarkood waa ka fiicanna anaga sidii boqolkiiba boqol bajaajleh bajaajyadaanaan ku shaqaystaa marka waxaana ka shaqeeyaa dhanka hantoodaag iyo horseed siiba dhinacaan suuqa xoolaha waxaan ku shaqeeyaa qofkii shan kun shan ruux mootada waxaa raacaysa shan ruux ama haddaa hal qof kireysanaya hal daruu dhiibo hadduu dhahana labaatan shan kun shanta ruux lacagteeda dhiibo hadduu dhahana shantaasoo ku baxnaa teeda kale horseedna waa sidoo kale horseedna haddaa oo macnaha hal qof askireysanaya waa hal doolar amase labaatan shan kun amase shan ruux amase shan kun labaatan shan kun sidaasaan ku shaqaysanaa maadaama aan bajaajiley aan nahay caluuradii macnaha halka qof waxaa waa labaatan iyo sideed kun shan ruux oo labaatan sideed waxaa waaye shan doolar lacag waaye koonkana sidoo kale camal waaye koonka marka qof ay tahay dad oo macnaha degdegsa markaas soo laabanaya hadday tahay waxaa ku dhufanaya hal doori bar hadday tahay qof caay u geenaysid oo hadday tahayna waxaa waaye hal doolar waa shan shan doolar lacag shantaas lacagta shilinka soomaaliga waa mid ka mid ah astaamaha uu leeyahay dalkeenna hase ahaatee waxay noqotay mid duugowday haddii aan la helin beddelkeedana ay suuqa ka baxayso